mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada balanbale uu hogaaminaya madaxa waxbarashada degmada ayaa si rasmi u dhagax dhigay dhismaha iskuulka hoose dhexe ee imaamu shaafici oo laga hirgeliyay gudaha degmada balanbale ee gobolka galgaduud munaasabada dhagaxdhiga ayaa waxaa kasoo qaybgala maamulka degmada macalimiin waalidiin arday iyo qeybaha kala duwana bulshada kuwaas oo muujinayay farxadda iyo taageerida ay u qabaan hirgelinta iskuulka ugu horeyn qaar ka mid ah macalimiinta iyo sidoo kale waalidiinta kasoo qaybgalay munaasabada dhagaxdhiga ayaa ka hadlaya ahmiyadda iskuulkan ay leeyahay waxa ayna sheegeen in iskuulkan hore u jira hase yeeshee hadda ay u baahan yihiin in lagu sameeyo ballaarin guud wasaaradda waxbarashada wasiir dhowra xukumo iyo gudoomiyaha waxbarashada ee degmada balanballe waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin shaqada aad noo haysaan wixii hore aad nugu tarteen iyo wax hadda aadna siiseen intaba waa ku mahadsantihiin iskuulka imaam shaafici waa iskuul ay dhigato dad dan yar ah oo aan iska bixin karin fiiga waxaan ka codsanayaa dowladda galmudug agaasimayaasha dhi owga balanballe cabdisalaan dhammaan waxaan uga mahad celinaynaa waxqabadkaa sharafta badan leh ee aan maanta u taagannahay in laga hirgeliyo goobta aan joogno oo laga dhagax dhigayo iskool imaam shaafici hadda wadda iyo intii ka qaybgeli doonto intabana waa mahadsan yihiin intaasaannu meesha isugu nimid wixii naloo keena annagu iskama dayacno dhanka kale madaxa waxbarashada wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ee degmada balanbale cabdisalaan maxamed iyo mid ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada balanbale ayaa si wada jira u sheegay inay muhiim tahay in la dardargeliyo dhismaha iskuulkan waxaayna sheegeen inay kaalintooda qaadan doonaan si caruurta deegaankaas ay u helaan fursad waxbarasho dhagaxdhigii la dhisayey iskuulka imaam shaafici ee qaybta g b egu ay dhisaysay waxaan u mahadcelinaya marka koobaad rabbi marka xiga madaxda wasaaradda waxbarashada ugu horreeya wasiir dhoorre waxaan leeyahay guul waxaan leeyahay waxqabad wanaagsan mana aha markii ugu horreysay oo wasaaradda waxbarashadu ay ka hirgeliso deegaanka iskuul macnaha meel waxbarasho u mahadcelinaya wasaaradda waxbarashada oo runtii ayaduna maaragtay maanta suurtogelisay in imaam shaafici iskuulkiisa xarunta cusbaaka laga furo waxaan kaloo usii mahadcelinaya dowlad goboleedka galmudug degmada balanbale ee galbeedka gobolka galgaduud ayaa ka mid a degmooyinka faca weyn ee soomaaliya waxaana degmadaas hadda ka socda horumaro kala duwan arrimaha bulshada ay ugu horeyso waxbarashada